Waliba koronka oo ballaaran lagu dareemayo qiimo xoolo nool ee la kashangalaya suuqyada deegaanka Biyoca ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Koronka ukun xoolo ayaa waliba sababay dhoofkii xoolo oo reedan bilaabay iyo roobabka gu'ga oo dalka ku bilaabay. Waana ku mid ah ganacsatada xoolo ee suuqyada deegaanka Biyoca ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo waliba ay ku waramayaan qiimo iyo gadaayaan xoolo iyo waliba walyaabo sababay koronka ukunka kooya.
Magacayga hadaan ku bilaabo waxaa la yidhaah Xasan Cali Maxamed waxaana ka mid ahay ganacsatada suuqa suuqyada marka hadda waxaan joognaa meesha la yidhaahdo Biicadde tuulooyinka tuulo ka mid aan joognaa oo la yidhaahdo Biicadde marka suuqa xoolaha maadaama hadda xilliyada lasoo dhaafay uu zaa'id hoos ahay qiimihiisa aad u sarreeya hadda waa wanaagsan yahay waa qaali waaye qiimaha hore wallaahi hadda ayaa hore aad ayay u kala hooseeyeen laakiin hadda maanta wax iska iskaaga dhoway kamid yihi macnaha saas camal waaye marka qaal waa marka edaha ee erigana waa ku- erigana waa ku daba jiraa maadaama hadda kor alla sidiis bannaanba uu qaali uu ka yahay ee waxa waaye neefka hadda la geli jiray konton oo kale hadda waa toddobaatan siddeetan ilaa boqol uu maraaya marka xaaladda saasay maraysaa idaha neefka oo waxaa mari ee ahaa jiray boqol hadda boqol iyo konton ilaa laba boqol uu sii maraaya marka ee xaaladda noocaas waaye waa uun hadda ee shaqo ay waxyaaba laga barta maahane waa wax iskaaga dhowaada tuulooyinkan qiimaysa aad iyo aad isaga dhow laxdu waxay joogtaa sideed boqol lix boqol saddex boqol saas haa qiimaha waxaa u badan malyan malyan lama boqol ayracad ka u badan idahana nafkaana xirreey maa nafka kale waxaa u badan sideed boqol neefka idaha idaha hadda neefki fiican waa iska gedmaaya beeciisana waa yaryahay dadka oo oo wadana waa la yaryaho waxaa waaye neef badan laga beegaayo asaaba asaab meeltii karinba waa yaryahay beeciisa waa yaryahay hadda waa dadka oo hadda xalaalsimada rabo si fiican isku xarir karaan